الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما وبعد baabka lix iyo toban ee ka mida kitaab اljanaa-is waa aladabu maca aljanaaza aw aladabu maca man yamuut waa qofkii sii dhimanayay ma dhintayba adaabtii ama lagu anba bixinayay ama islaamkuu jireeyeyba baabulmariidi yuukhadu min ahaarihi wa caanati waa qofkii bukaanka ahaa yuukhadu waxaa laga jarayaa min adfaarihi ciddiyihiisa iyo wacaanatii timaha hoose si isagoo nadiifah adduunyada uga anbabaxo can abi hurayrata qaala wuxuu idhi ibtaaca way soo gateen ama way soo iibsadeen banu alxaaris ibni caamir ibni nawfal qolada abtirsiimadaa lihi oo berigaa gaalo ahaa waxay soo iibsadeen khubayban asxaabigii la odhan jiray khubayb ibnu cadi oo markaa ka mid ahaa kooxuu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam tobaneeye ahaa sahan buu u diray rasuulku beder dabadeed xaggaa iyo gaaladay u kaceen maka meel dhexe marka ay marayaan buu cadowgu helay col badan baa tobankoodii eryaday ninba meel baa lala maray intii kale o dham way dhinteena khubayb baa markaa la iibsaday isagana waxaa laga iibiyey beder ciddii aabbahoodu dilay wa kaana khubaybna wuxuu ahaa qatala alxaarisa bna caamir yowma beder kuwan iibsaday aabbahood ayuu dilay maalintii beder markii raggii soo qabtay waxay yidhaahdeen war lacag baynu helaynaayo kii aab kuwa aabbahood dilay beder aan ka iibinno ee reer maka qiso dheer bay ahayd falabitha khubaybun cindahum asiiran agtooduu joogay asxaabigii khubayb isagoo asiiroo la haysta ah xataa ajmacuu liqatli ilaa ay go-aansadeen dilkiisa waxay ku go-aamiyeen inay dilaan asxaabiga ah fastacaara wuxuu ka soo ammaanaystay min ibnati alxaaris ninkaa xaarisa isaguu dilay inantiisii oo tii uu u xidhnaaya wuxuu ka ammaanaystay muusan bahashaa mandiisha la yidhaahdo ama adhi qorta oo berigaa ahayd wa xagga hoose lagu xiidho waa mindiil yar yastaxidu bihaa timaha hoosuu doonayaa inuu iskaga xiidho fa acaaratu way ammaanaysiisa waxay tihi kollayba waa ku dilaynaaye kor iyo hoos midkaad doonaysa xiir fa darajo waxa soo usoo galay bunayun lahaa inaanay lahayd baa soo gurguurtay wa hiya khaafilatun iyadoon aanay ka warhaynin xataa atatu ilaa ay inantii yarayd u timid bunayun lahaa waa ilmo yaray leedahay ilmihii yaraabaa u yimid khubaybkii lahaystaha ahaa fa wajadatu waxay heshay mukhliyan isaga oo ilmihii yaraaba la gooniyahoo ninkii dilka loo haystayba ilmihii yaraa haysta wa huwa calaa fakidihi ilmaha yarina dhabtuu ugu fadhiyaa bowdadiisu fadhiyaa ma kala garanayo ku dilaya iyo ku kale kii la haystaha ahaa ayaabuu dhabta ugu fadhiyaaba walmuusaa biyadihi mindiidiina gacantu ku haystaa khubay fa fasicad way argagaxday gabadhii fascatan argagax carafahaa minha fiiha uu ka gartay argagax ayuu ka arkay markiiba wuxuu arkay dee inay isbedeshay tii ilmahan yar iyadii baa dilaysa ilmaheediina gacantuu ku hayaa mindina wuu hayaa khalaas dee kol haddaa u sheegteen inaad dilaysaan ilmahaagii waa gowracanyay bay tihi khalaas fa qaala markaa wuxuu ihi atakhshayna ma waxaad ka cabsanaysaa an aqtulahu inaan dilo maa kuntu liafcala dalik anigu mid waxaa samaynaya may marka iimaanka shayga la yidhaahdaa qofka bani aadamkaa isagaa xidha wuu garanayaa qofka dil yeeshay iyo ka aan dilin nebigu aan dil lahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam carruurta halaynina buuri ilmihii yaraaxbo muu samayn gaalba ha dhalo markaa arrintuu u socday ma ahayn intiqaam iyo argoosade ilaahay diintiisuu dagaalamayuu hilinayay xarbigay ku jiraan awliyada ilaahay maaha xarbulintiqaam hadday aargoos itay kanuu kurta ka sii jari lahaa laakiin ilaahay baa loo socdaa in loo hiiliyo maxalushaahidkuna waxa weeye dee bahashan uu isku xiiraye isagoo markii le waa lagu dilaya go-aankii dhacay mid albakayo aan fariirayo ordaya maahe wuu isdiyaarinaya mar wuu isdiyaarinaya marna wuxuu leeya iyar suga aan tukada eh salaadiisuu dhammaysanaya isfiican buu anbabaxaya wa fii riwaayatin can ibnati alxaaris waxaa ku tiilay annahum xiina ijtamacuu liqatlihi markay dilkiisii go-aansadeen istacaara minhaa muusan yastaxidu biha faacaarat way ammaanaysiis baabu maa yustaxabu min xusni danni billaahi cinda almowt wuxuu u baab yahay waxa sunnaha ah oo ah markuu qofku sii dhimanayo ilaahay malo wanaagsan inuu ka malaysto inuu ilaahay u dembi dhaafayo inuu ilaahay jannaynayo waa inuu malihiisu saayi oo markaa dhinaca naxariista iyo rajaha uu badiyo can jaabir bni cabdillaahi qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yaquulu qabla mowtihi bihalaain rasuulka ilaahay waxaan maqlay intaanu dhimanin saddex cisho ka hor isagoo ku dhawaaqaya o odhanaya laa yamuutu axadukum midkiin ma dhimanayo yuu dhimanin ilaa hadduu dhimanayo wahuwa yuxsinu danna billaah isagoo ilaahay malo wanaagsan ka malaysanaya marka naftu qabato sakaraadku kusoo xaadiro waxaa fiican inuu dhinaca rajaha rajaxo markii hore awalan kaana yajmacu bayna alrajaa'i waalkhawf cabsida iyo rajaha ayuu isku dhex daraya dhinaca rajuhu badinaya qofku markaa iminka baabu maa yustaxabu min tadhiiri hiyaabi almayiti cinda almowt waxaa la sunneeyey tadhiir thiyaab almeyt qofka sii dhimanaya dharkiisa waa inuu nadiifsadaa oo isu diyaariya aroos aakhiro janno u anbabaxaya inuu noqdo arrinkiisana uu wanaajiyaa nin dhintay kabihiisa dhaamo oo inaanu isu dhigine dharkiisa ha wanaajiyo ama ha maydho ama mid cusubba ha gashado can abi saciidin alkhudriyi annahu lamaa xadarahu lmowt asxaabigii da-da yaraa cilmiga badnaa wuxuu ka mid ahaa min almukiriina min asaxaaba toddobada asxaabiya ugu xadiid badan buu ahaa abi saciid alkhudri markii geeridu ay ku timi dacaa bihiyaabin judud dhar cusub buuhi ii keena aan gashado fa labisahaa wuu xidhayba cilladiiyo sababtii ayuu dadka u sheegayaa uma qaala wuxuu uhi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul war dad iyo waxaan maqlay ergadii ilaahay oo rasuulkii odhanaya ina almayita qofka dhintay yubcahu fii hiyaabihi dharkiisiiba aakhiro lagu soo saaraya allatii yamuutu fiiha ee uu ku dhintay marka su-aal bay culimmadu isweydiiyeen isago kii nebigu yihi yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati curaatan xufaatan qurlan muxajaliin curaatan xufaatan dadka waxaa lasoo ururinayaa iyaga oo aan kabana gashanayn qaawana qurlan buuriyadiina leh halkana waxaa la yidhi dhar cusub baa buu soo gashanaya sidee baa la yeelayaa marka halkanna waxaa la yidhi waxay ku kala duween qaarkood culimada halkan waa yubcahu halkaana waa yuxsharu wa hunaaka farqun bayna albachi waalxashr bachigoo soo saaridda ah iyo xashrigaa kala duwan caalam dhan weeyo marxalada la maraya bachigu waxa weeye marka murh xabaalaha laga soo yidhaahdo xashriguna waxa weeye marka ugu dambaysa ilaahay dadka la horgeynaya banaanka weyne lagu xisaabinayo marka waa laba wakti bay ad labada xadiid sheegayaan qaarna dood bay ka qabaan oo dadka kala duwan bay leeyihin ka dharkan wanaagsan ilaahay u gelinaya waa awliyadiisa uu asturayo marka ugu horeeya haba soo muuqdaan laakiin marka wax loo geliyo wax wanaagsan baa loo geliyay almuhim labadaas arrimahaasay ku sheegeen baabu maa yustaxabu waa waxa ay sunno tahay an yuqaala in la yidhaahdo cinda almeyt ama cinda almeyit meydka agtiisa min alkalaami hadal marka meel qof ku dhintay la yimaado hadallada la odhanaya ay fiican tahay sunnaha ah ayaa axaadiidtan aynoo tilmaamaya can umi salamata qaalat qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam xaaskii nabiga umusalama ayaa xadiidka warinaysa nebigu wuxuu yihi bay tihi idaa xadartum lmayita qof dhintay marka jinaasadiisa timaadaan faquuluu khayra hadal wanaagsanuun ha idinka soo baxo fa ina almalaa'ikata malaa'igta ilaahay yu'minuuna calaa maa taquuluun waxa aad leedihiin bay aamiin odhanayaan waxa aad leedihiina odhanaysaan bay aamiin leeyihin falamaa maata abu salama asxaabigii abu salama kolkuu dhintay qultu yaa rasuula allah waxaan idhi rasuulki ilaahayow ma aquulu maxaan idhaahdaa waadigii yidhi dee khayr dhahaye maxaan idhaahdaa qaala wuxuu hi quulii waxaad tidhaahdaa allaahuma kfir lahu wacqibnaa cuqbaa saalix allaahuma kfir lahu ilaahw asxaabiga dhintee u dhaaf sidaa dheh wacqibnaa annagana waxaad noo beddeshaa cuqbaa saalix cidhib wanaagsan ilaahw annagana bedel fiicanna sii qaalat waxay tidhi faacqabani illaahu tacaala ilaahay wuxuu igu bedelay bihi ninkaygii dhintay muxamadan sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baa ilaahay igu bedelay macnaheedu waxa weeye ducadii uu nebigu noo sheegay markii aanu dabiqnaynu ku camal fallay ilaahay waa noo aqbalay markaa intii la habaari lahaa ama la hiifi lahaa ama hadal kale la geli lahaa ama la dacaadeyn lahaa insha allahu waa ahlu janna ilaahay ha u naxariisto dembigu insha allahu ilaahay ka dhaaf arrimahaasunbaa la wadayaayoo ducada qof dadka qofka dhintay iyo ehelkiisaba loo ducaynayo ilaahay baa aqbalaya baabun fi talqiin waxyaabaha fiican ee aadaabta waxaa ka mida ina shahaadada loo qabto qofka loo laqimo can mucaadi bni jabel qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau uhi man kaana qofkuu noqdo aakhiru kalaamihi hadalkiisa ugu dambeeya adduunyada laa ilaaha ila allah dakhala aljanna jannaduu gelaya marka tawxiidku qiimahaasuu leeyahayoo muu kala qaadin nafku qof qofkii dembi weyn sameeyey kii dembi yar sameeyey muu kala qaadine qofkan mar hadduu ashahaado adduunyada kaga tago oonu munaafiqna ahayn jannadunbuu ku dambaynaya laba midunbay noqonaysaa xataa dunuub waaweyn hadduu galo kabaayira inuu ilaahay kaba dhaafo iyo inuu ka soo jaro oo naarta uu soo mariyo laakiin naarku ma waarayo sida culamaa ulcaqiida ay isku waafaqsan yihiin intooda ahlu sunnaha naarkuma waarayo qofku kol haddii uu tawxiid adduunyada kaga tago can abi saciidin alkhudriyi qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi laqinuu mowtaakum dadkiina dhintee waxaa u laqintaan qowla laa ilaaha ila allah ha shahaadada u laqima markaa laba arrimood buu xadiidku faa'iideeyao dee marka hore qof dhintee waxba loola looma laqimo qof dhintay waxba looma laqimo sidaa daraaddeed ayaa mowtaakum waa kuwiina sii dhimanayaa lagu fasiraya biictibaari maa ya-uul arrinku wuxuu ku dambayn doonaa lasii cabirayoo waa qofka dhiman doona weeye kaas midka labaad laguma badin maayo laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulu llah muxamedun rasuulullahi dan xataa nebigu waa ka reebayo qofku dee dirqi buu wax ku odhanaya waxaa ka soo baxaa hadalkuba dirqu kaga soo baxaya marka muxamedun rasuulullahina way iska jirtaa hadduu intan ba idhaahdee qaybta dambe tawxiidka uu iska rumaysanya hadduu laa ilaaha ila allahu idhaahdo saasaa markaa iyadana la odhanaya talqiinkaas aadaabtiisuna waxa weeye in agtiisa un laga idhaahdo oo markuu mar yidhaahdona waa laga daynayaa laakiin waxba la odhan maayo dheh laa ilaaha ila allahu dheh dhedaasi qofkii acsaabtiisiibaa kacsanoo waa dee qof bedelanoo waxaa laga yaabaa inuu karaahiyeysto qofuu necab yahayna u laqimi maayo bay dhahdaan culimmadu aadaabta waxaa ka mid a miduu karaahiyeysanaya ama ay hore isu laayeen ama qaraabadiisa oo ay isnacdaleen kaasina waa inaanu shahaadada u qabanin oo dee wuu iska dhaxarkaya wuu sanifayaa wuxuu odhanayaa makiibaa dhaxalkaagii maanta soo doontay oo aakhira kuusii qadimaya waxaa laga yaabaa inuu idha waxba ashahaadan mayne meesha iska eg way way qiyaaseen culimadii oo wixii khalkhal gelinaya ayaa laga daynaya baabu taqmiid ilmeyt aadaabta waxaa ka mida qofkii isaga ahaa in indhaha loo laabo markuu ama naftu ka sii baxayso ama ay ka baxdo waa in indhaha sidaa loogu laabaa ilaa waa itaal yar yahayoo isbeddel baa ku dhacaya insaankii deg degahoo dee wuxuu noqonayaa sida neefkaa baktiye oo kale wey qofkii waa bakti markaa naftan baa dee xubnuhu ku hagaagsan yihin ku jirte can ummi salamata qaalat waxay tihi dakhala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxaa u soo galay calaa abi salamata waa ninkeedii ummu salama abi salama waa ninkeedii sii dhimanaya nebiga ka hor qabay ayaa uu usoo galay waqad shaqa basharuhu araggiisiina cirku u kacay oo qofku markuu sii dhimanayo adiga arkoo meel qurun buu eegaa fa akmadahu markaa nebigu indhuhu isugu laabay fa sayaxa naasu min ahlihi waxa qayliyey dad qaraabadii nin ka dhimanaya ah fa qaala markaa nebigu waxau uhi laa tadcuu calaa anfusikum naftiinna ha ugu yeedhina ilaa bikhayrin khayr mooyaane wax kale nafta ha ku ducaysanina shar ha ku ducaysanina oo naftiina ha habaalinoo hoogayoo ba-ay ha odhanina khayrun ku ducaysta fa ina almalaa'ikata yu'amminuuna calaa maa taquuluun malaa'igta ilaahay waxaad leedihiin unbay aamiin odhanayaa marka ta tidhaahda hoogayay aamiin bay leeyihin ba-ayay aamiin bay odhanayaa balaaya igu dhacday aamiin bay odhanayaa hadday isku daldashay iyaguna way kusii daldalayaan marka kanna ka dhimay iyana isdishay haddii qofku wax wanaagsan uu yidhahdana waa aamiin uma qaala nebigu waxau ihi allaahuma kfir liabi salama ilaahaw asxaabigan abi salame ilaahayow dembi dhaaf qofkoo dhintay magaciisa in loogu loogu yeedhi karo ayaa xadiidkuna uu kuu caddeeyey wafac darajatahu ilaahaw darajadiisana kor waxaad ugu qaadaa fi lmahdiyiin kuwa hanuunsan kuwa hanuunsan ilaahay oo halkaa darajo uga dhigteed ku jannayso ilaahay u gaadhsii wakhlufhu waxa aada u wakiil uga noqotaa fii caqibihi cidhibtiisa fi lkhaabiriina dadka hadhay cidhibtiisa oo ehelkiisiiya ubadkiisiiyo ooridiisiiyo khaabiriinta dadka dambeeya ku hadheen iyagu soo dhimanin ilaahay khaliif uga noqo waalkhaliifatu fi lahl sidii safarkaba qofku ugu ducaysanaya allahuma anta saaxibu fi safar waalkhaliifatu fi lahl markaa ilaahay oo khaliif uga noqo cuqba caqibahu wakfir lanaa walahu annagiiyo isagaba ilaahayu noo dembi dhaaf raba alcaalamiin yaa raba alcaalamiin allaahuma afsax lahu fii qabrih ilaahay oo asxaabigan qabrigiisa u ballaadhay wanawir lahu fiihi qabrigana u nuur marka ducadaa gudaha ballaadhan ee macnaha weyn ayuu nebigu u duceeyey calayhi salaatu wassalaam asxaabiga qaraabada iyo gacalka ay ahaayeen saaxiibkana ay ahaayeen xaaskiisiina wuu dumaalayo ubadkiiyo iyadaba uu xilqaaday marka aadaabta fiicani waa sida ah ilaahay waxba la xoog lagama qaado layskumana xariifiyo geeridana lama karaahiyeysto oo macnaha lagama soo horjeedsadee arrin hadduu dhacay ilaahay isu dhiib qaala abu daa-uud baa waxa uu yidhi waa sheekhii mu-alifka ah wa taqmiidu lmeyt qofka dhintay indhowlaabidiisu bacda khuruuji ruux waa marka ay naftu ka dhacdo intan kale wuxunbuu dhaqdhaqaajinayaae markaasay istaagaysaa ishu halka isku taagta un markaa xikmadduna dee waxa weeye sidaasuu ku qurux roonyay qofka oo markuu dee qofka oo indhaha iyo afkaba saa u kala hayo dadku ay arkaan way ka naxayaan in xayawaanku galaanna waa laga yaabaa indhaha iyo afka marka si aanay dadkuna uga naxin isaguna aanu meydku ugu dhibaatoonin indhihiisii iyo afkiisiiba waa in la isku celiyaa ishii la odhan jiray haydaroniga ku shaqaynaysa la odhan jiray boqol kun oo jeer bay afar iyo labaatanka saacadood ee wareegtaabaa la idhaa ishu shan iyo toban kun oo jeerna way libiqsataa ishii saas hal mar mar haddii ka dhaqaaqa aragu way istaagtay waxau ihi markaa samictu maxamed bna muxamed ibn nucmaan ilmuqri ninkaa caabidka ah qaala abu qaala wuxuu uhi samictu abaa maysarata rajulan caabida abu maysaraan maqlay nin caabidana uu ahaa yaquulu isagoo leh gamadtu jacfaran almucallim ninkii magacaa la odhan jiraye wa kaana rajulan caabida nin cibaado badan buu ahaayoo taariikh lahoo wanaagsan oo tarjamadiisa aada heli kartee jacfaru lmucallim ayaan indhaha u laabay abu maysara odhanaya oo saaxiibkiia ninkaa kalena wuu kasii warinayaa maxamed maxamed baa wuxuu ihi abu maysaraan maqlay isagoo yidhi jacfarulmucallim baan indhaha u laabay fii xaalati lmowt markii uu sii dhimanayay ama dhintay fa ra'aytuhu fii manaamii manaan baan ku arkay ninkaa caabidka ah leylata maata habeenkuu dhintay buu manaam igu yimid oo yaquulu waxa idhi acdamu maa shayka u weyn kaana calaya dushayda ahaa abaalka u weyn eed ii ama wanaagga u weyn eed ii samaysay taqmiiduka lii waa indhihii aad ii laabtay qabla an amuuta intaanay naftu iga bixi ase ay kasii baxaysay indhihii aad ii laabtay baa wax wanaag waxa ugu weyn eed ii samaysay igu wanaagsan taasuu ahaa marka qabla an amuutana halkan bay ku sheegan tahay xaggaa horena sheekhu waxau ihi bacda alkhuruuji ruux marka waxaa la ysku waafajinayaa marka ay ka sii baxayso naftu iyo marka ay ka baxdo labadaba waa in loo laabo aadaabtiina markaa taasaa ka mid a markaa maro yar baa loogu xidhayaa halkan madaxa ilaa gafuurkan hoose gafuurkaa hoose iyo xagga saraa marasaa loogu xidhayaao maradaasi markaa afkiiba isku celinaysa debnaha iyo indhahana waa la isugu celinayaa baabun fi listirjaac aadaabta waxaa ka mid ah la gudban dadkii laga geeriyooday ama ehel haadaan ama asxaabe inay istirjaac sameeyaan istirjaacuna waxa weeye qowlu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ereygaasoo la yidhaahdo sheegaya in addoomuhu aanay ilaahay ka hor imanaynin ay isaga ku kalsoon yihiin wayusallimuu tasliiman oo isdhiibeen annaga ilaahay baa nale isagaanaan u noqonayna kani qofkani hadduu ilaahay u noqday qudhayadaaba sii soconna ilaahay baa nalena waxay sheegaysaa dee qo cid waliba waxay leedahay siay doonaysa u wadaa marka isagaa iska kaayo lahaayoo hadduuna diliya hadduuna daayaba ta isagaa nale can ummi salamata qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam waxay saxaabiyadaasi tihi rasuulku waxa uu yidhi iidaa asaabat axadakum musiiba haddii midkiin balaayo ku dhacdo oo ehelkiisii iyo asxaabtiisii iyo ubadkiisii iyo ummaddiisii cidi uun ka allaysatay dhimato balaayadu noocay doonaysa hata dad iyo duunyo fal yaqul ha yidhaahdo innaa lilaahi annaga ilaahay baa naleh wa innaa ilayhi raajicuun isagaanaan u noqonayna macnaheedu waxa wey qofkan haddii la qabsaday anna waaba la iwadaaba allaahumma cindaka axtasib ilaahayow agtaada ayaan ajri ka doonayaa musiibati balaayadan igu dhacday ilaahaw abaalmarin iga sii fa ajirnii fiiha ajri baan kaa doonaya ilaahaw ajri sii wa abdillii waxaad iigu doorisaa bihaatan khayran minha wax ka wanaagsan iyadoo hadday musiibo tahay ilaahayow wax guulahoo aan ku farxa isii ama balaayadan igu dhacday khayran minha barkhad ka wanaagsan ilaahaw isii waa naxaye ilaahaw dib iga farxi waxaa kaliya ad odhan kartaa waa intaasun weyn aqwaasha la odhanayana waynu arki doonaa xagga dambe allaahuma cindaka axtasibu musiibatii faajirnii fiiha wa abdillii biha khayra minha ducadaasaa ka mid a waxyaabaha iyo istirjaaca baabun fi lmayit yusajaa waa qofkii dhintay oo la dedayo qofka marka naftu ka baxdo maro waa la saari karaa can caaishata ana nabiya sala allahu calayhi wasalam sujiya fii thawbin xibara nebigu markuu dhintay waxaa lagu daboolay maro xibaro ah waa maraduna liidimale lagu samayn jiray yaman ardu yaman marka maradaasaa saa loogu daday ilaan waa iska cawruu noqdo qofkii isma kaantirooli karayo markaasi ish isha iyo uga asturnaado wixii dhibi lahaaba waxbaa lagu dadayaa baabu ljuluusi cinda almusiiba markay balaayo dhacdo aadaabta waxaa ka mid ah inuu qofku naftiisana raajaco isqanciyu isa sabirsiiyo iskana fadhiisto can caaishata qaalat waxay tihi lamaa qutila zayd bnu xaarisa wa jacfaru wa cabdullaahi bnu rawaaxa saddexdaa asxaabi kolkii lagu dilay san dagaalkii tabuuk la odhanay mu'ta la odhanayay xaggaa iyo yurub ay ku duuleen saddexdaa asxaabi oo taliyayaasha ciidanka ah oo kala hooseeyey oo uu nebigu magacaabay baa saddexdiiba shahiideen ilaahay baa u soo sheegay iyagoo dhul aada u fog jooga ayuu ilaahay rasuulka usoo sheegay isaga oo madiino jooga sala allahu calayhi wasalam nebigu wakhtigii warkaasi soo gaadhay jalasa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama fi lmasjid masaajidka ayuu dhex fadhiistay yucrafu fii wajhihi lxusn wejigiisana waxaa laga arkayay murugo oo dee wixii bushaaraana waad ku faraxdaa wixii balaayo-ana waad ka naxdaa waad ka murugoonaysaa aadaabtaasaa loo baahan yahay iyo qofkani markan uu fadhiisanayana wuu fikirayaayo maxaa la yeelayaa maxaa kula gudban iyo nafta wuxuu u sheegi lahaa wadakara alqisa qisadiina wuu sheegay oo dheeraadahay baabun in baabu sabri cinda asadma asabr waxaa loo baahan yahay qofku inuu adkaysi yeesho cinda asadmati sadmadu waa jugta iyo gebta u horreysee musiibadu markay dhacdo marka waxa u horeeya uu kugu dhaco ee dadka qaarkood naxdinta daraaddeed ay la indhamadoobaadaan ama qaarkood dhacaanba ay koomo galaan ama qaarkood calooshu socotee xamaamka la geeyo waxa noocaasi kolkay dadka qaarkood ku dhacayaan markaa sabirka uu qofku ama qayliyaan dee qaarkood qayliyaan ee cararaan wakhtigaas waxa dhibka u horeeya qofka soo gaadho sabirka uu sabro ayaa ku xisaabtan leh markaasaad naftaadii ka adkaatay karaarka u horeeya ama taraarkii u horreeyay samaynaysay bureeggaa weyne aada ku qabatay baa ku xisaabtan leh goortaasaa la odhan karaa naf naftii qofku wuu joojiyey haddii gaadhigaasi iminka ordayo oo wax ka hor yimaadaan darawalka wanaagsani waa ka wakhtigii loo baahnaa gaadhiga joojiya si aanu dhibkii u geysanin laakiin haddii la iska daayo gaadhigaasi uu iska taraaro ilaa iskii uu u joogsanayo ama gidaar ha jiidho ama ha naafto beelo ama ha iska baktiyo ilaa iskii intuu u joogsanayay dee markaa ma tirsana isagaa joojiye lama idhaa waxaynu uga jeednaa hadduu qofku iska sabro markuu daalo wax walba sameeyo sabirka ajri kuma lo waa sabirka loo yaqaano sabir taagwaa somaali waa sabir taagwaa bay idhaha wax walba markuu sameeyo qaylo dhammaystu rafasho dhammaystay buu iska aamus dee maxaan sameeya iska aamus markaa sadmadu waata sadmadu markeeda hore waxa weeyaan gaadhigo halkan duqeeyo gig ku idhaahdaa marka gigtaa u horreysee wa wax kugu dhaceen markaad nafta hakiso ayaa sabir la idhaha macnaha baasabr sabirkan waa ashani ku jirtaana waa alcahdu adihniy culamaau naxwaka ay u yaqaanaan waa ash waxa weeyaan sabirkii khaaska ahaa ee ammaanta uu qofku ku lahaa ee qur-aanku uu sheegay ee ilaahay uhi inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab can anasin qaala wuxuu uhi ataa nabiy allahi ataa nabiy llahi sala allahu calayhi wasalam cala imra'a nebi maxamed wuxuu soo maray gabadh tabkii calaa sabiyin lahaa ilmo yar ay dhashay baa ay ka dul ooyeysaa oo dhintay oo la xabaalay fa qaala lahaa markaa nebigu waxa uu ku yidhi ittaqi llaaha wasbirii ilaahay ka cabsoo sabir faqaalat waxay tidhi wamaa tubaalii anta adigu ninow uma aaba yeelaysid ayay nebigii ku tidhi bimusiibatii balaayada aniga igu dhacday ninuu aaba yeelaya mayhiye riwaayooyinka qaarkood waxay tilmaamayaan ilayka cani idhaaf idhaaf bay tidhi musiibadaydan waxay hela ku helina uma aaba yeelaysid fa qiila lahaa markaa hore may garanaynina mar dambea lagu yidhi haada annabiyu sala allahu calayhi wasalam ninkaas sidaa u huruftay hadda waa nebi moxamed faatatu iyadoo guclaynaysee u timid xaafadiisii ugu timid falam tajid calaa baabihi bawaabiin albaabkiisii bodygaard kamay helin ilaalinaya fa qaalat markaa waxay tidhi yaa rasuula allah lama acrifka dee kumaan garanay markaan ku huruufay iga raalli ahaw fa qaala markaa nebigu waxa uu yidhi inama sabru sabirku qur-aanku ammaanay cinda asadmati aluulaa balaayadu jugteeda u horreysaa markay dhacdo ka uu qofku sabro weeye aw amase cinda awali sadmatin dhibka u weyni markuu dhacay dhibku markuu dhacay ee u horeysa waa inuu qofku sabro marka xadiidku waxa uu muujinayaa inay dee ceeb tahay ama dembi tahay baroortu waana taa uu nebigu u diiday culimada qaarkood waxa ay leeyihiin ziyaarat lqubuuri tajuuzu linnisaa dumarka way u bannaan tahay xabaalaha inay soo booqdaanoo dee gabadhani xabaal bay ka dul ooyeysa naarad xabaasha iskaga tag mu odhanine siduu oohintaba ugu diidee wuu iskaga aamusa umu cadiyana waxaynu ku arki doonaa xagga dambe iyadoo odhanaysa jinaasadda raaciddeeda oo macnaha tegiddii qubuurta ah waa naloo diiday laakiinna laguma adkaynin walaalkeen cabdiraxmaan ibnu abubakar way soo siyaaratay caaisha marka culimada qayb baa qaba xabaalaha inay siyaaran karaan dumarku waa masalo khilaafiya waxaa kaloo halkan aynu ka arkaynaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nin caadiya inuu ahaayo sida dadku dadka aan isku kalsoonayn sida isu balballaadhiyaan ama brotokolaadka u samaystaan ay isu waaweyneeyaan ama isu yaro qaadqaadaan mu ahayn dee waa ninkaa ay nin caadi ahaydoo dee isagiiyo ummaddii bay kala garan weyday wufuuduna markay yimaadaan dadka la fadhiya nebi maxamed waxay odhan jireen maxamed waa kee saasaanay nolosha ku qurux badantahy dee qofku inuu wax isaga tiirtiiriyo inaanu doonanin caadigiisa uu iska ahaado waxaa kaloo xadiidka aynu ka fahmaynaa in la iska inuu nebigu marna lahaa dad ilaaliya ama gaadh u albaabka jooga marna aanu lahaynba sida halkan oo kale waanay dhici jirtay khulafadu inay bawaabiin lahaayeen sidii cumar ba yarfa ninkii la odhan jiray uu albaab ilaaliye uu ahaa marka xaaladaha kala duwanaa bay leeyihinoo markuu nebigu mashquulsan yahay ama ha hurdo ama ummadda howlaheeda ha hayo ama ha cibaadaysanaya markaa qof dadka ka joojiyo uu samaysan jiray xaaladaha qaarkoodna dee gurigiis iyo xafiisku dadka uu u furnaa markaa marna dad hor joogaa jiray marna may jirin saasaa lagu kala fasiraya waxaa xadiidka aynu ka faa'idaysanaynaa ta nebigu nebiga tiisu inaanay u darnayne ta diintu ay u daranta waayo gabadhani way timid oo way raalli gelisay taa waxbaba kamuu soo qaadinba waad mahadsan tahay islaanay kor haddaad i raali gelisay muu odhan iyo waa iska orayr midna laakiin tii diintunbuu kala hadlay tii diinta ayuunbuu kala hadlay wuxuu uhi diinta aada waxu dhimaysa iyo qaylada ah iyo sabir la-aantaasunbuu kala hadlay laakiin maxaad ii huruuftay iyo miyaanaad ogeyn inaa nebigii ahay iyo maanta kadib ha u noqonin waa anshuxumaad samaysay waxaasi ma jiraan markaa ta nebiga waxaa u daray tiis mustafaadaadka xadiidku haba koobnaadee kuwaasaa ka mid a baabun fi lbukaa'i cala almeyit qofka dhintay waa loo ooyi karaa oohin aan qaylo lahayn waayo ilaahay baa wuxu uhi waannahu huwa adxaka wa abkaa ilaahay markuu awoodihiisa inoo sheegaya wuxuu uhi insaanka waa ka ilaahay kana qosliya kana farxiya taa macnaheedu waxa weeye qosolka iyo farxaddu inay awooddeenna ka baxsan yihin qosolka iyo oohintu haddaad tidhaahdo qosol isku celi waa khatar ma celin karaysa ilaa culimada qaarkood ay ku tilmaameen salaaddii inaanu jebinayn mar hadduu kontaroolkaaga ka baxsan yahay oohintiina waa saas oo kale oo haddaad tidhaahdo oohin baan maaragtay celinaya indhuhunba aada kuusii casaanaya ma celin karaysa oo xusniga iyo farxaddu labaduba waa waxaan qofka loo ciqaabayninoo dee awooddiisa ka baxsan marka bukaagii waa la ogolyahaye baroortii baan la ogolayn can usaamata bni zaydin ana bnatan lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam inan uu nebi maxamed dhalay arsalat ilayhi cid bay nebiga usoo dirtay iyadoo xaafaddeedii degan bay nebiga fariin usoo diratay wa ana macahu wa sacdu nebigana waxaa la joogay anigoo usaamo ah iyo asxaabigii sacad inuu sacdu bnu abi waqaasiya laga yaabo adigu sacad asxaabiga la ydhaah wa axsabu waxaan u malaynayaa ubayan ubay ibnu kacbina inuu nala joogay baan u malaynaya inantu waxay leedahay annabni inankaygii aw bintii ama inantaydii raawigu wuxuu kala garan lahaya ma inankaygii bay tidhi mise inantaydii qad xudira waa lagu soo xaadiray oo naftii baa haysa fashhadnaa noo kaalay waa inan aabbaheed doonaysa inay uheshato inankii ka il daran yihin fa arsala cid buu u diray nebigu yuqri'u salaama salaamun buu u diray igu salaam buu hi inanta fa qaala markaasaa nebigu wuxuu uhi isagoo u laqimayaa waxay odhan lahayd qul waxaa tidhaa aabbo quulii iyo qul labadaba la odhan karaa quuliina waa dhadigii oo lala hadlaya qulna waa ka shaksi ahaan qof ahaan weeye lilaahi maa akhad wamaa acdaa wa kullu shayin cindahu ilaa ajalin musamaa cinda almusiiba waxyaabaha la yidhaahdo weeye inna lilaahi maa akhad walahu maa acdaa wa kullu shayin cindahu biajalin musamaa saasaa la odhanay lilaahi maa akhad dee ilaahay baa iskale wuxuu qaatay wamaa acdaa iyo wuxuu bixiyey wa kullu shayin wax walibana cindahu agtiisa ilaa ajal ilaa muddo magacaaban weeye fa arsalat tuqsimu calayh haddana cid bay soo dirtay iyadoo nebiga dhaarinaysa ilaahaydaan kugu dhaariye aabba ii kaalay hayga maqnaan ina arrinku waa igu adagi fa ataahaa markaa nebigu wuu yimi fa wudica asabiy ilmihii yaraa waxaa la dhigay fii xijri rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayuu dhabtiisa ku qabtay wa nafsuhu taqacqac iyadoo naftiisuna ay xuuq xuuq leedahay oo qofka qolka dee nafta ay kasii baxayso dee waa tan oxygiinta ku yaraanaysa xuuq xuuqdaa u hayo sidaas ay sanqarhayso fa faadat waxaa soo burqatay caynaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam labadii indhoodee nebiga ayaa burqadayoo ilmuu hayn waayey fa qaala lahu sacdu sacadoo la socday baa nebiga ku yidhi maa haadaa oo ilmadani waa maxay soo adigii baroorta noo diidi jiray oo iyohinta qaala markaa nebigu waxau ihi innahaa raxmatun waa naxariis oohintan iyo ilmadani wadacaha allaahu ilaahay uu yeelay fii quluubi man yashaa cidda uu doonayo qalbigooda ayuu naxariistaa dhigaayoo qofka dee wuu ku farxi karaa cid waanu ka nixi karaa taasina naxariisunbay sheegaysa wa innamaa yarxamu allahu min cibaadihi ilaahayna addoomihiisa wuxuu u naxariistaa un alruxamaa kuwa naxariista markaa tani waa naxariis ilmadan waa la ogolyahay murugta waa la ogolyahay laakiin waxaan la ogolayn baroorta iyo qaylada iyo ka badbadinta marka inantaasi ta ay ahayd lama cayimin culimada qaar baa ku sheegay inay ahayd zaynab xaaskii abulcaas laakiin waxa ay kaga jawaabeen dee laba qof bay dhashay oo cali inanka la odhan jiray iyo umaama oo berigii dambe caliyu bnu abi daalib uu guursaday labaduba dad waaweyn bay ku dhinteenoo wakhtigeedan may dhimanin qolo kale ayaa haddana ruqiyo ku sheegay almuhim waxa ay u badan tahay bay leeyihiin in ilmahaasi aanu dhimanine sakaraadkanun intuu gaadhay kadibna ilaahay caafiyey marka la eego taariikhdii carruurta awowga u ahaa waxaa kaloo markaa xadiidku uu muujinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ehelkiisa iyo ubadkiisaba geerida ku tababaray la qabsa buu le la qabso waxbaha soo qaylinine la isqanciyooo dee digrigaa iyo ducadaasuna inna lilaahi maa akhada walahu maa acdaa wa kullu shayin cindahu biajalin musamaa la qabsa buu leeyay aaba waxba ku iman maayo hadduu dhinta laftigeeda ilaahay baa kulahaa ilan dhaartanunbuu ku yimide marka hore ma yimaadeen waxaa kaloo ka muuqanaya dikrigan in la horraysiiyey maa akhada baa la horraysiiyo maa acdaa ayaa la dambaysiiyey inna lilaahi maa akhad wamaa acdaa wuxuu qaatay buu leeyahay ila iminka waxbuu qaataye wixii uu bixiyana isagaa leh marka ereygaa waxaa loo horraysiinaya waa qancinto qofka loo qadimayo wixii uu bixiyey iyo wuxuu qaato lama odhan ilaan shaygan marka hore wuu bixiyey laakiin sida labada shay ay isugu mid yihiin ama qaadashaduba ay xaq usii tahay ayaa qaadashada uu horraysiiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam isqancinta u muhiimsanina waxa weeye qofku inuu dee ku qanco shay waliba inuu wakti leeyahy balaayoo dhami hadday soo ururto qofka waktigiisa ma dhaafiso balaayadoo dhami ceriyo dhul hadday ka timaado oo mawjadaha balaayada qofkuu dhex gala isagoo xagga kale ka buxun baa la arkaa haddaan waktigiisu gaadhinba dadka muslimiinta xaqa isku leeyihiin waxaa ka mid a qofku hadduu ku dhaariyo ama isaguba dhaarta in loogu samafalo la ajiibo naxariista nebigay ka mid ahay inaanu ilmaha yara sakaraadkaa ka xaragoonine dhabtaba uu saaray farqibaa udhexeeya bukaaga iyo nawxa ama niyaaxada marka bukaaga iyo ilmada waa la ogol yahay qaylada weeye waxaa la diiday marka geeridii qofkii waa inaanu qaylinin haddii uu markaa ka murugoon waayona dee naxariisdaray sheegaysaa iyo qalbi qalalan dad geeri joogo oo iska qosqoslayo oo riwaayadaynayo oo iska qayilayo oo sigaar iska cabayo oo iska boolatiigaya quluubtoodaa qallaftay waa mushkiladda iminka dadka haysata xabaal bay joogaan walaaqaa la kala saxeixanayaa ka markaa kolba maamulkaaba la bidhaansanayaa kabaradaa la yska duubayaa taariikh iyo faan iyo waxbaa meesha laga sheegayaa qaar kala jaad iyo sigaar bay cunayaan waxaas waxay sheegaysaa tanuu nebigu tilmaamayo weeyo mar haddii aan aakhire xusuusteeda iyo xusniya waxaasiba jirinba waa qalbi qallafay can anas ibni maalikin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi wulida lii alleylata ghulaam xalay inan baa la ii dhalay waa habeenku ibraahim dhashay samaytuhu bismi abi ibraahim waxaan ku magacaabay aabbahay ibraahim magaciisa fadakara alxadiid xadiidkii buu sheegay marka halkaana waxaa ka muuqanaya in awowga aabba lagu sheegi karo awow dhow iyo awow dheer labadaba aabbo waa la odhan karaa oo dee waa ka nebigu aabbihii buu ku sheegay nebi ibraahim oo ka durugsan qaala anasun baa waxau uhi laqad ra'aytuhu inankii ibraahim baan arkay yakiidu binafsi yajuudu binafsi isagoo naftiisii quurhaya ama bixinaya naftan ka socota ee aanu celin karayn ayaa wuxuu ka dhigay siduu inanku nafta iska bixinayo bayna yaday rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga oo hortiisa uu yaallo ayaa ilmaha naftu ay kasii baxaysa fadamacat waxa ilmaysay caynaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga labadiisii indhood faqaala markaasaa nebigu waxau idhi isagoo dadka qancinaya tadmacu lcayn wayaxsunu lqalb walaa naquulu ilaa maa yurdii rabbana inaa bika yaa ibraahiimu lamaxsuunuun tadmacu lcayn ishu way ilmaysaa wayaxzanu lqalb qalbiguna wuu murugoodaa walaa naquulu ma odhanayno aniga iyo cid ay raacsani weeye nebigu ayuu leeyahy ilaa maa yurdii rabbana ilaah iyaga wax raali gelinaya mooye wax ka cadhaysiinaya odhan mayno waxaa raali gelinaya waa ereyada wanaagsan waxaa ka cadhaysiinayana waa baroorta innaa anagu bika bifiraaqika wey ka tegi tegiddaad ibraahim ou naga tegaysa dhimanaysa yaa ibraahim la maxsuunuun waa waa ka murugaysana markaa xusnigaa waa la ogol yahay iyo damculcayn laakiin qayladii baa la diiday baabun fi nawx qayladii la diiday uu baabya can ummi cadiyata qaalat ina rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama nahaana can الniyaaxa nebi maxamed baroorta wuu noo diiday baroorta baroortaasoo sheegaysa dadku iltizaam diinaya inaanay lahayn haddii baroortii badato u qaadan waa ayaa ka yimi oo dadku geerida u qaadan waaya macnaha maxaa loo dhintay wey inaanu noolaanuunba hayday maxaanu dhimanay markaa dadka barooranayana in geerida in loo diido wayo baroorta dadka had iyo jeer aan diinta lahayn ayaa baroorta isugu faana sida mashxaradda arooska ay isugu faanaan oo kale waxay idhahdaan qofka maaragtay aroostayna mashxarada iyo alalaaska loo badiyo kan kale laga dhintayna baroorta markaasaa dadka qaarkood ummadaha qaarkood way soo karaystaan carabtuba dhaqankaa way lahaan jire ilaa yowmina haadana waa leeyin meelo ka midi in dumarka barooranaya midiba midkay ka codheertay sida fanaaniinta loo karaystoo kale ayaa lasoo karaysanaya waa kuwii mahmaahdii carbeed odhanaysay walaysat innaa'ixatu thukla kannaa'ixati lmusta'jara gabadha barooranaysa goblantiya ta lasoo kiraystay isku oohin maaha ta lasoo kiraystay tee inta dadkii kiraysta ee arkaya ayuunbay dallacaysaa sidhinka ama codka ay dallacaysa marka kuwa ay kala libdhaanna dee way iska aamusa ila indhahay candhuufaysanaysa tan kale ee goblantayna dee kala joojin mayso a markaa mahmaa xarbeed nahaanaa can iniyaaxa bay ti saxaabiyaddaa qiimaha badan oo mucadiya la odhan jiro nebi maxamed baroortuu noo diiday calayhi salaatu wasalaam nahyigani ma nahyu tanziih ba mise waa nahyu taxriim waa nahyu taxriim waayo mar hadduu baycada raaciyay iyo heshiiskii islaamka sidaan xagga dambe ku arkayno can ibni cumara qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yidhi ina almeyita qofka dhintay la yucadabu waxaa lagu cadaabayaa bibukaa'i ahlihi calayh xigtadiisu baroortay u baroorteen baa lagu cadaabaya xadiidkaasuu ibnu cumar wariyey isagoon lifaaq kale ku ladhin fadukira daalika licaa'ishata faqaalat xadiidkana caaisho loo sheegay sida caamkaa ibnu cumar uu sheegay cid gaarana aanu ku gooni yeelin markaasay arrintaa gaashaanka u daruurto waxay tidhi wa qaalat wahiya tacni ibna cumar ibnu cumar bay ujeedaayo waxay tidhi intay faalaysay innamaa wahila bay tii wahila wahila wuu ismoodsiiyey ibnu cumara cabdillaahi ibnu cumar wuu ismoodsiiyey arrinku saa ma ahayn in habari dhashay halma dhaafi waayo way wehila bimacnaa wuu seegay inamaa mara الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam calaa qabrin xadiidkani wuxuu ku yimi sababtii baan idiin sheegayaaye nebigu xabaal buu soo maray faqaala markaasuu nebigu uhi ina صaaxiba hada اlqabri la yucadab ninka xabaashan ku jira waa la cadaabaya qofka qabrigan ku jira nebigana waa la tusi jiray dadka qubuurta ku jira qaylada ka dhacaysana wuu maqli jiray codkoodana wuu maqli jiray qayladana wuu maqli jiray iyo dhibka ka jira wa ahluhu yabkuuna calayh kuwan ehelkiisii way u ooyayaan isna halkan uu ku cadaaban yahay marka ooyinta daraaddeed baa lagu cadaabay uma qara'at waxay akriday walaa taziru waasiratun wisra ukhraa nafina naf kale dembigeed ma qaado markaa qofkani barooranaya isagaa dembi galae dembigiisa maxaa loogu ciqaabayaa ka bal daliilkina waa kaas bay tiri aayadda can abi mucaawiyata calaa qabri yahuudiy waxay markaa caaisha leedahay xabaashuu nebigu soo maray qof yahuudiya xabaashii buu ah marka gaalka marka laga daba baroorto ayaa loo cadaabaya saasay iyadu ku fasirtay cole ilaa dhowr iyo toban tafsiir bay saaleene qodyo kalena waxay leeyihiin markan loo cadaabaya waxa weeye marka uu dardaarmu yidhaahdo jumhuurtu saasay qabaan iisoo ooyay markuu idhaha iisoo baroorta markaa wey qayb kalena waxa ay leeyihiin marka uu og yahay in loo soo barooranayo dhaqanku caynkaa yahay ee aanu diidin ee ka hortaga aanu samaynin qusuur baa jira markaana xadgudub waxaa jira dee gaabiso markaana waa loo qabsanaya laakiin haddii aanu u dardaarmay amaba aanu arrintan ogeyn looma qabsanayo caaishana waxay leedahay me waa gaalada un qofka qofka qubuurta lagu cadaabaya can ya culimada qayb ka mida waxay qabaan me gaal iyo islaamid kastaade qofka baroortaa loo barooranaya waa lagu cadaabaya qayb ka midi waxay leeyihin waa la hadidaya oo sida nin asxaabiiba markuu suuxay uu soo kacay ee loo baroortay uu lahaa malaa-ig baa igu lahaa ma sidaasaa tahay ma sidaasaa tahay lagugu ammaanayo qayb kale waxay leeyihiin arwaaxda ayaa sidan ashbaaxtu u xanuunsatay u xanuunsanaysa ruuxu marka waa alam iyo xanuun soo gaadhaya si kastaba haatee xadiidku waa kaa inaa arrintan arrinkan uu dhib leeyahay ayuu nebigu sheegay can yaziid bni awsin qaala wuxuu uhi dakhaltu calaa abi muusa wa huwa haqiil abi muusa alashcari baan u galo culus fadahabat imra'atuhu litabki marka xaaskiisii baa bilowday inay baroorato aw tahuma bihi ama waxay doontay inay baroor bilowdo fa qaala lahaa abuu muusa isagoo culus baa wuxuu yidhi amaa samicti maa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam naa miyaanad maqal wuxuu nebigu yidhi qaalat balaa waan maqlay bay tidhi qaala fasakatat markaasay aamustay cilmigay la taqaanaayo markii uu aada u cuslaaday ee ay aragtay inuu culus uu sii socdaabay barooratay kolkaasuu joojiye wuxu uhi miyaanad xadiiskii xusuusnay waan xusuusna dee way aamustayba falamaa maata abuu muusa kolkuu dhintay qaala yaziid yaziid ibnu aws baa wuxuu yihi laqiitu lmara xaaskiisii baan la kulmay faqultu lahaa waxaan ku idhi maa qowlu abi muusa laka hadalku abi muuse ku kugu yidhi muxuu ahaa amaa samicti qowla rasuuli illaahi uma sakatti hadalkii nebiga miyaanad maqal buu ku yidhi markaasaad aamustay marka waxaan kaa doonayaa inaad ii sheegto hadalkaa nebigee uu ku xusuusiyey ee adiga ku joojiyey ee isagu xadiistoon wey islaantan wuxuu ka dhex baarayaa xadiidkii ay isla garteen iyadii iyo ninkeedii abi muuse sii dhibanaya kaasuu baadi doonaya qaalat waxay tidhi xadiiska aan kuu sheega uu nin ninkaygugu joojiyey qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi laysa mina man xalaqa waman salaqa waman kharaqa xadiisku waa kaas bay ti waana saxiix bukhaariyo muslim buu ku sugan yahay laysa minaa muslimka iyaga kama mid ahaa dariiqadii islaamka iyo hanuunkoodii toona ma leh man xalaqa qofka timaha dhukura waman salaqa qofka qayliya baroorta waman kharaqa qofka dharka jeexjeexa dadka laga dhintaybaa intaaba sameeya qaarkood way dhukurtaanba oo dumarku maxaa lagu garanaya inaanu aada u geeriyeysannahay timahaba laga xeelaaba markaase iyadoo muruxsan la arkaa oo dhukuran mid kale salaqa salaquukum bialsinatin xidaad carabkay dheeraysataa markaasay qaylada aada u dheeraysaa mid kale dharka iska jeexjeexdaa meel walba marka qofka intaa sameeye uu qaadan waabaa ka muuqanaya ilaahay qadarkiisa qofkaasi u qaadan waayo o naga mid maha xadiidkaa weeye xadiidka ninkaygu i xusuusiye ninkaasina intaasi u jeeda yaziid ibnu aws can imra'atin min almubaayicaat dumar saaa gabadh saxaabiyada oo dumarkii baycadii heshiiska la galay nebiga ah waxaa laga wariyey qaalat waxay tidhi kaana waxa ahaa fii maa akhada calayna rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam heshiiskuu nebigu na nagula galay filmacruufi samaha samafalka iyo wanaagga uu nebigu markuu heshiiskii islaamka uu nala gelaya uu naga qaaday ila ilaahay waxau ihi maxay walaa yacsinaka fii macruufi aayaddii suurat lmumtaxina ku jirta kaa iyo kaa iyo kaa kula gal walaa yacsinaka fii macruufin wax macruuf oo heshiisood la gashayna inaanay kugu caasiyin macruufkaa nebigu nagu caasiyaynin waa aan lagu caasiyayn waxaa ka mid ahaa aladii macruufkaasoo akhada calaynaa heshiiskagu naga qaaday allaa nacsiyahu fiihi inaanaan ku caasiyin macruufuuna faray nebigu inaanaan ku caasiyin heshiiska noocaasa nala galay waxaa ka mid ahaa allaa nakhmusha wajha inaanaan wejiga diirin qaar baa wejiga diira walaa nadcuwa waylan hoog iyo halaagna aanaan u yeedhan oo hoogay oo ba-ay aanaan odhanin walaa nashuqa jayban aanaan jeebkana dildilaacin waa marada xaggeedan hore wa anlaa nanshura shacaran timanna inaanaan kala fidinin oo qaarkood timaha way iska rifi jireen qaarna way iska xiiri jireen qaarna timihii la dabi jiree la feedhi jiray ayay woofyo u yeelayaan iyo busbus markaa iyagoo kor u kacsanoo wada laadhee oo sida qofkii shaydaanka u egaaday faraarihiis oo kale ayaa halkaa ordaysaa markaasaa la garanaya inay geeriyeysanta markay timihi saa wada kacaan wa allaa nanshura shacaran iyo inaanan timana kor usii daynin marka weji la dilaaciyo halaag loo yeedho jeeb la dilaaciyo ama maradoo xaggeedan furan la dilaaciyo time la sii daayo waxaasoo dhan oo qadarka ka soo hor jeeduu nebigu uhi iska daaya haddii aad heshiiskii islaamka ila gasheen walaa yacsinaka fii macruufin fabaayichunna wastakfir lahuna allah heshiiskaasay ku jirta bay ti niyaaxa la-aantaas idan markaa baroortu waa xaaraan sida dee halkaa ka muuqanaysa miisaan baabu sancati acaami liahli lmeyit waa maxaa la gudban qofkii dadkii ehelka ahaa marka uu meydkii dhinto waa in loo sameeyo raashin raashinka loo samaynayana dad baa keenaya dadka ayaa keenaya ama koodii u yaalay baa loo farsamaynayaa oo loo hagaajinayaa dharkaa loo maydhayaa waa loo adeegaya waxaa la odhanayaa cuna ayaa la odhanayaa can cabdillaahi bni jacfarin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi isnacuu liaali jacfarin dacaama jacfar ibnu abi aalib ehelkiisii uu ka geeriyooday u sameeya raashin ciladuna waxa weeye fa innahu arrinku waxa uu yahay qad ataahum waxa u yimi amrun shaqalahum arrin mashquuliyey oo murugadiisii iyo geeridiisiibaa ku timid oo way naxsanyihin maamulkii iyo maarayntii iyo waxqabsigii ayaa ka daciifay sidaa daraaddeed agoonta raashinka ha loo sameeyo oo hala saacida buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam marka laba arrimood baan hagaagsanayn bay leeyihin culimmadu oo midi waxa weeyaan inay iyagu sameeyaan raashin diyaafa oo dadka ay casuumaan dadkan laga dhintay ayaa dadkii wax u karinaya oo casuumaya dadkii kusoo ururay taasi waa mid alma'ta waxay ka mid tahay waxyaabaha baroorta ahee la diiday bay ka mid tahay taas jumhuurulculamaana inay xaaraantay bidco tahay qaarkoodna ay yidhaahdeen sida khazaali oo kale lamaba cunayo ayaa ay sheegeen sidoo kale xaaraannimadiisa waxaa la isku waafaqsan yahay raashinkan la samaynayo la cunayo haddii agooni leedahay oo dee agoonta wuxoodii qof aan waxba u qabanin inuu wax ka cuno ma aha hadduu qof maqani raashinkan leeyo idankiisii aan lahaynna oo dhaxlayaashiibaa xoolahan wada leh ile raashinkuna waa dhaxalun qofkani uu ka dhintay xaafadiisa yaalla qeyb ka midabaa maqan meeshay doonayaan ha ku maqnaadaan idankoodiina lagama qaadan arigoodii iyo bariiskoodiina waa la wada akalay oo waa laga dhargayo saddex maalmood iyo saddex habeen ayaa la cunay fidihiina waa lagu daray waxalla waxaas uurkooda xaaraan umid dadkaas iska buxiyeen inay iska soo hunqaaciyaan wey marka axankii iyo fidihii sidaasay noqdeen halkaasay ku hadheen idan markaa waxaa keliyaha la gudbani dadka waxa weye qofka inaan wax ku taraan inaan la kharash garaynin isagii wax loo keeno ehelkiioo dabeetana qowl iyo ficilba lagu samirsiiyo qowlkiina waa loo ducaynaya waa la samirsiinaya isagiiyo kii ka dhintayba sidoo kale waxna waa lagu tarayaa laakiin dulbuuxiskanaynu aragnay mararka qaar bay ku odhanaya kunkaa dollare baxay waxayan hawlkii hawlku muxuu ahaa ile isagu waa kii dhintay soo kafanun mu ahayn iyo aaski yaraa hawl kale muxuu ahaa dee intaasoo adhayaa la qalo intaasoo maalmood baa sharaab la cabo intaas mool maalmood baa la fadhiyo de deynta dadka ha iska bixiyaan yaa akhri dadkii waxaa cunay way deymaysan yihiine dadka waxoodii ha usoo celiyaan marka dhaqan faasida wey baabun fi shahiidi yuqasal qofkii shahiidka ahaa ma la maydhayaa hal yuqasalu am laa can jaabirin qaala wuxuu uhi rumiya rajulun nin baa lagu ganay bisahmin leeb fii sadrihi leeb baa laabta lagaga dhuftay aw fii xalqihi ama xalqigiisaa lagaga dhuftay halkaa cunaha fa maata asxaabigaasi uu dhintay fa dunija fii hiyaabihi dharkiisii baa la dhexgeliyey kamaa huwa siduu ahaa macnaha waa la dhexgeliyey waxay sheegaysaan waa lagu daayey ila horeba wuu ugu jiree fadurija fadurija fii hiyaabihi faturika fii hiyaabihi dharkiisii unbaa lagu daayay kamaa huwa siduu ahaa lagama siibin qaala wuxu uhi wanaxnu maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabigaanu la joogo idan waxyaabahan qofka u waajiba meydka isaga wuxuuna u waajibaya unde aaski waa in la aasa un kafan iyo maydhis iyo salaatoona ma leh warkiisu wuu iska diyaarsan yahay kaa amba bixiisu waa iska dhag weeye marka kafan waxaa waa dharku gashanaa dhiiggiis iyo wixiisana uu isu qabaa maydhi male salaadna ma leh can anas ibni maalikin ana shuhadaaa uxud lam yuqasaluu toddobaatankii asxaabiya shahiiday lama maydhinba wa dufinuu bidimaa'ihim dhiigoodiina waa lagu aasay walam yusalla calayhim lagumana tukanin can anas ibni maalikin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama mara calaa xamsata adeerkii xamsu nebi maxamed soo maray maalintii uxud waqad muhila bihi waana la googooyey oo gaaladii baa jidhkiisii dhaawacay oo dheerkiiya waatay ka soo saareen fa qaala markaa rasuulku waxau uhi lowlaa an tajida ay an taxzan haddii aanay murugoonaynin safiya safiyana waa xamse walaashi safiya bintu cabdilmualib nebiga eedadii haddaan taasi murugoonaynin fii nafsihaa marka wajada bimacnaa waa xasina imaka haddaanay edaday murugoonaynin buu nebigu leeyay waanay nafteeda murugo ka helaynin xamse walaashii la taragtuhu waabaan iska dayn lahaa bannaankaan ku dayn lahaa xamse xataa ta'kulahu alcaafiya jeeroo dugaagu cuno habar dugaag xamseha cuno xataa yuxshara min butuuniha ilaa laga soo ururiyo maalinta qiyaamaha caloolaheeda oo waxay u markhaati kici lahaayeen shahaadadiisa shahiidnimadiisay sii adkayn lahayd wa qallat ihiyaabu maalintaa dharkaa yaraaday wa kahurat ilqatla waxaa batay dadkii dhintay fa kaana arajulu waalrajulaani wathalaat ninka labada saddexdu waxay ahaayeen yukafanuuna fi thawbi alwaaxid maro keliyaa lagu kafmayay zaada fii riwaayatin waxa uu kordhiyey uma yudfanuuna fii qabrin waaxid xabaal keliyana waa lagu aasayey fa kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa yas'alu mid weydiiya ayuhum akharu qur'aanan warkeebaa ugu qur-aan badan buu odhan jiray maxay ciladuna tahay fa yuqadimuhu ila alqibla qibladuu ku qadimayaa ku horu marinaya marka xadiidku waxa uu muujinayaa dadka shahaadada ah ee dhintay inaanay u waajibaynin waxyaabaha u waajiba oo dhan dadka dhintay oo dee kafan waa lagu xidhayaa dabcan waa la asturayaae dharkiisii baa lagu qarinaya lagu asturayaa haddii wax kale loo sii raacinayana waa lagu sii dabooli dharka lagama tuurayo dharkan iyo dhiiggan iyo waxaan o dhan markhaatibawi qofku haddii aan la aasin shahiidka ah oo bahaluhu cunaan inaan balaaya jirin oo loo barooranayninna xadiidku wuu faa'iideynayaayoo dee saasaa baan u dayn laha buu rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam uma amaatahu fa aqbarah ilaahay qofka markuu u madno sheeganayay inuu karaameeyey waan dilay oo xabaal buu u sameeyey intuu ilaahay dilay buu xabaal u sameeyey taas insaankii baa lagu karaameynaya lakiin qofkan shahiidka ah isagii xaaladiisu waa ka duwan tahayoo shahaado iyo markhaatiba u noqonayaan meelaha uu kala tegey waxaa halkan kale oo culimadu ay leeyihiin dharku ha yaraado ama dee dharkaa yarna wuxuu tusinayay dadka zuhdigooda siday zaahidiin u ahaayeene diintuun ugu weynayd adduunya aanay ugu weyneyn ee ilaahay bay u dagaalamayaan iyo rasuulkiisa iyo diintiisa markaa dee muscab ibnu cumayr waa ti aynu arkaynay iyada oo wax dee lagu kafmaba lalaayo xagga hore xagga dambe kolba dhinacbaa bannaanaanayo caws baa la saaray nin iyo laba iyo saddex maro keliya lagu wada xidhayo waxa laga yaaba bay leeyihin culimmadu inaan jidhkoodu isgaadhaynina wax loo dhexaysiinayo marka way iska ba iska bannaantay iyadoo wax loo dhexdhexaysiinayo maro weyn in la saari karo dhowrkaa qof xabaal keliya alayaa lagu wada aasayay taasina way iska bannaantay in dhowr qof ama laba qof iilka la wada dhigo ama qolfoofkooda iyo lafahooda ha ahaadee haddii meel laga ururiyey ama iyagoo meyd oo meydkooda cusub yahayba ha ahaato iil keliya la wada dhigi karaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuuse tartiibinayao iilkaa ha loo sameey marka qaarkoodna dee iilka wuxuu noqon qabaal jeex buu noqonaya xabaashii intoo la qodaaba dhexdeedana lasii qodaya marka xabaal yaroo kalea bartanka laga sii qodaya waxaan dhaha qabaal jeex baa la idhaha marka taasoo kaleu saddexda ninba saa isu barbar dhigaya ka ugu qur-aan badan buu qiblada xigsiinaya taasina waxa ay tilmaamaysaa un qur-aanku fadliga uu leeyahy iyo ahlulqur-aanku fadliga ay leeyihin qofka ahlulqur-aanka ahi dee xayan wa mayitan labadaba imaan buu noqon karaa oo markii ifka uu joogayna waa kin dee nebigu lahaa iyo umu lqowma aqra'uhum likitaab illaah dadka imaam waxa u noqonaya ka qur-aanka ugu yaqaana markan kalena halkii imaamka oo kale u gelayaayo sharaftiisa daraaddeed baa loo horumariyay waxaa xadiidku uu muujinayaa oo kale qofka in qiblada loo jeedinayo marka la aaso haddii qiblada lala seegoo dhinac kale loo jeediyana xabaasha waa lasoo qodayaa oo qibladaa loo jeedinaya waxyaabahaasoo dhan waxyaabuu xadiidku faa'iideynaya weeye waa la isku khilaafay shahiidka ma la maydhaya mise lama maydhayo ma lagu tukanaya mise laguma tukanayo salaadaa weliba culimada aada isugu khilaafeen qayb ka midi waxay yidhaahdaan waa lagu tukanaya qayb ka midina maya bay leeyihin marka si lasoo ururiyo waa lagu tukan karaa waana la iska dayn karaa labadaba labadabana nabiga way ka soo arooreen haddii la iska daayana dhib mal ma aha in waajib laga tegay can anasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalama mara bixams bixamzata adeerkii ayuu soo maray waqad muhila bihi iyadoo la miid wareemay walam yusalli calaa axadin qof kumuu tukanin nebigu min ashuhadaa'i dadkii maalintaa shahiiday ka mid a gayrihi xamse mooyaane markaas ku tukashadaa xamse uu ku tukaday waxay tilmaamaysaa shahiidka in lagu tukan karo ka tegidda inta kale uu ka tegayna waxay tilmaamaysaa in la iska daayaana inay bannaanta qolyaha qaarkoodna waxay leeyihiin salliga halkan lagu sheegay waa ducaa ila ilaahay baa wuxu uhi wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum duco dheeraada buu adeerkii xamse usii duceeyey labadaa qowlba way jiraan can jaabir bni cabdillaahi akhbarahu ana rasuula اllahi sala allahu calayhi wasalam jaabir wuxuu u warramay ninka ka sii dambeeya inuu nebigu kaana yajmacu wuxuu isu geyn jiray bayna arajulayni laba nin min qatla uxud oo dadkii uxud la laayayabuu iil keliya wada gelin jiray haddii aan iil keliya la wadagelinina laba iil ay kale yihiin oo xabaalbilaashtu ka dhaxayso iyagu waa laba xabaaloodba masale xabaalbilaash baa la qoday afar iil baa loo sameeyey oo afarta jiho kale ah bari galbeed koonfur waqooyi afartaa kale ah baa midba si loo qoday qaarna dhexdaa loo dilaaciyey dee shan xabaaloodunbay iska noqonaya kuwaas isasaarba maaha iyagu wa yaquulu wuxuu odhanaya ayuhuma akharu akhdan lilqur'aan keebaa qur-aanka qaadasho badan faidaa ushiira ilaa axadihima marka midkood farta lagu fiqo laydhaa kaasaa qur-aan badan qadamahu fi laxd luxudka ayuu ku horumarinaya marka inuu luxud samaynayaba halkaa ka cab wa qaala markaasaa nebigu waxau uhi wa ana shahiidu calaa haaulaa'i yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha anugu markhaati baan u ahay qoladan calaadu bimacnaa laan bay noqotaa mar walba lidurri ma noqoto dhib ma noqoto marka anigaa ku markhaati kacaya mahe anaa u markhaati kacaya wey ana shahiidun lihaaulaa'i yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha wanaagooda ayaan ka markhaati kacayaa maalintaas nebigu dadna wuu ku markhaati kacayaa dadna markhaati buu u yahay wa amara wuxuu faray nebigu bidafnihim in la aaso marka waa la aasayaa shahiidka xataa gaalkaynu dilay baynu iska aasaynaa bidimaa'ihim dhiigooda lagu aasayaa walam yugasaluu lama maydhin lianna lowna lownu dam wariixa riixu lmask marka u qiyaamaha yimaado dhiiggii casaankiisibaa muuqanaya isaga oo carafka ama udgoonka cadarka oo kale leh marka markhaati buu yahay dhiiggii oo lagama maydhayo wallahu aclam